أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo dagaallo dhowr jeer lagu jabiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba ku dilay degmada dayniile ee magaalada muqdisho maamulka islaamiga ee degmada mirtaqwe ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askar toobadkeeniyaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan deegaanka boosaar ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayadaas waa habeennimo talaadada labaatan iyo shanta bisha jamacadulaakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dagaallo afar jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa maanta mar kale ka dhacay agagaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale dagaalka waxaa barbar socday qarax iyo duqayn murtadiinta lagula eegtay isla agagaarka deegaanka baarka dhimasho iyo dhaawac askar murtadiin ah ayay cadowga geysteen magaalada kismaayo gaari cabdibilaah oo qaraxa lala helay oo burbur xooggan soo gaaray waa ay jiiteen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacaba ku dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abuushaybaah wararka ka imaanaya magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan degmada dayniile ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi lagu dilay darawal mootobajaaj oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka maleeshiyaad murtadiina ayaa lasoo warinaya in halkaasi ay isku dhaafsadeen rasaas noolnool iyadoo sababtay inay ku dhacdo ruuxaasi dhallinyarada ah ee mootada ku xamaalanayey cabdirasaaq abuukar maxamed beri ayaa ah wiilka dhallinyarada ah ee sida gardarada ah ay xalay ku dileen maleeshiyaadka kooxda aridada soomaaliya mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida uu u dhacay falkaasi degmada daaniile ee gudta waaxda barwaaqo standag waxaa ka dhac runtii shaqaaqo aada iyo aada lagu xuno runtii taas oo ah in halkaas ay isku xabadeeyeen laba askari ee isku xabadeen kadib laba askari markii isqaabsadeen xabadaha askari axmed muuse waxaa dhacday in ilig kuma darnaadee mooto bajaajle oo boliiskiisa raadsanaya meesha iska maray in halkaasi oo ku baxo oo ku dhintay kadibna waxaa dhacday in ninkii dilkii geystay inuu baxay oo isla markiiba mooto kale oo dhahay shiiqaad oo mootada kale oo rabay inuu sii dilo waa qayb ka mid ah tacdiyada xarkaha goostay ee maleeshiyaadka riddada ay ka wadaan gudaha magaalada muqdisho sidaan ayaana markasta loo soo diiwaangeliyaa dhacdooyin lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan maamulka islaamiga ee degmada mirtaqwe ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaan walaalkeen marwaan maxamed muddooyinkii u dambeeyey waxaa degmada miirtaqwe ee wilaayada shabeellaha dhexe si raxanraxan ah u soo gaarayay taaibiin isaga soo baxay safafka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya tobannaan toobadkeenayaal ah oo soo gaaray maalmihii lasoo dhaafay degmada miirtaqwe ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa u dambeeyey yuusuf xaaji xuseen cadaawe oo muddo afar sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan qaybta labaatan toddobaad guutada lixaadda ururka soddon iyo sagaalaad ee murtadiinta yuusuf ayaa soo gaaray maamulka islaamiga ah ee degmadan isaga oo qiranaya in gebi ahaanba uu ka soo baxay safka murtadiinta kana toobadkeenay falkii ridinimo ee uu ku dhacay kadib markii toobada loo qabtay ayuu la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus isagoo siiyey faahfaahin ku aadan toobadkiinkiisa yuusuf xaaji xuseen cadaawe ka tirsanaay ciidamanka riddada ee ka yimiday haddana u imaaday islaanka jooga meertaqo waxay ahaaday isheeg qayb talaatan toddobaad guutada lixaad ururka soddon sagaalaad difaacadan joogi jiray afar sano ayaan la shaqeeya bisba taliye qaybtayda waxuu ahay taliye disho taliye guutayguna cali ariif u ahay taliye unugayguna waxuu ahay ninka leedaha axmed maxamed iscali aniga markaan ku biirayey nambarka waa laysiiyey qoray waa laysiiyey waa ku shaqaysan jiray meelayn walax leydhaa ayaa jira waa laygu meeleeyey markii aan adiga dhulkan lasoo galay oo biyo caddeeye la qabanayay aan anigana isaga tegey asaan reereyga iska raacay xilligii haddaan walaayadu ay timiday aanan dudkii la cayaar cararayn qodiyda ka carar walaahi ma la xisaabi karo nolol adagay ahayd muddo adiga toban biloodaba nolol caariya rafaadaan ku jira maadaama aan carar yuusuf xaaji xuseen wuxuu sidoo kale ka warbixinayaa sida uu soo dhoweeyey maamulka islaamiga ah qaafka ay ugu suurta gashay inuu ka soo baxo safka cadowga allah ee murtadiinta isagoo sidoo kale baaq toobadkeena u jeediyey maleeshiyaadka iyo shalay saaxiibadaha ayaena ay weli ku harsan safka gaalnimada
nabadoonkayga ayaan la soo xiriiray halkana waxaa ay keena asiga walaayada islaamka ii keena diinta islaamka asaa yiri macnaa isheega xerigeeda waa inaan qabsano waa inaad ii imaado saasna asaa intii ugu keeno hadda saasna xurnimadii igu soo gelisa hadda waxay qorshaysan dalkayga iyo dadkayga in xurnimaan ku haysto oon ku joogo waxaan la soo xiriray nabadoonka nabadoon waxaan dhahay xaaladdu macnaa ilaa intaas toban biloodaan rafaadsannahay maxaa ka dhihi leeday maad walaayadan nagala hadashid markii hore liiskan iyagu soo gudbiyey waa xanuunsaday dibu xamar u galay mar dambe doontu soo laabtan dibu soo xiriirnay nabadda meeshaan weli joognaa aan dhahnay maxaad kale saas iyagu noo soo gudbiyey waana ku mahadtanya asigana nabadoonka caafimaad allah siiye maadaama hadda waa jecsanaha walaayadan gacanteera koran len si aad iyo aad aligu soo dhoweey waa mahadsan yihiin muslimiinta waa mahadsantaha mujaahidiinta waa mahadsantaha sharaf gacmo furan ayay igu soo dhoweysaana mahadsantaha waxaan leeyahay insha allah ilaa idinkiis kaduubkeena leh dhowr iyo toban qofoodaad israacaysiin kaligaan salaadda aniga wallahi runtan kuu sheegaa dhowr iyo toban qofood baarasa waxaan arki jira anoo kaligay salaad ka dukana inta kale ee hadduu roob nagu da-o kale nijaad arka inta degta aan dhaqanayo muga waxaan leeyahay insha allah ilaah ikuna soo hanuuniyo ilaahina ay sheegeen wax meel walbo ay jiraanba soo toobakeenaan leenahay askarigan ayaa ku biiraya tiro askar ah oo waayihii u dambeeyey toobada loogu qabtay degmada miirtaqwo kuwaasoo kadib markii ay garwaaqsadeen xumaanta ay ku jiraan iyo inay sanadan adduun iyo mid aakhiraba ugu jirin isku soo dhiibay shareecada islaamka iyagoo qaranay inay ka qoomameynayaan falalkii ay ku dhaceen ee nawaaqida ku ahaa islaamka kadibna si diiran loo soo dhoweeyey lana dareensiiyey walaaltinimo bulshada ku dhaqan deegaanka boosaar ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinkii deegaanada wilaayadaas waa qayb ka mid ah xamladda alhidaaya ilaa sabiili najaad oo ay wadeen culimmada soomaaliyeed taasoo ay ka wadeen degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo waxayna markan safar ku tageen deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayadaas iyadoon halkaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas waxayna culimmada qabteen nodbo cilmiyo taabanayso dhinacyo badan reer buusaawow nabi maxamed waxaa layidhi waa dhimanaysa adiga nabi maxamed waa dhintay calayhi salaatu wasalaam dadkana waa dhimanayaan waa laysa soo saarayaa maalinta qiyaama ilaah hortiisa lagu doodi doonaa diintaas aan wada gargaarno maanta diinta ilaahay reer buusaarow gargaaray u baahan tahay diinta ilaahay ha loo gargaaro ilaahay dartiis ha loogu gargaaro ilaahay waxaan idinka baryaynaa mar labaad inuu raxmadna siiyo ikhwaanii maraakisa hala tago tawxiidka ilaahay hala barto culimmada ha laga faa'idayso soomaal waxay tira daruur maalin kasta ma da'dee marmar bay da'daa fursaddan hadda aad haysataan wakhtiga aan dhiman doono ma ogi meeshana loo soo jooga ma ogin waan dhimanaynaa war intaana lagu imanin hadda tawxiidka aan baranno ilaahayna aan ku caabudno reer busaaro waxaan idin leennahay cisigeen iyo karaamadeenna sharafteenu waxay ku jirtaa inaynu laa ilaaha ila allah martigelinno awlaaddiinni furmahay u wada dareereen annaga markaan halkan idinku imanayno da'yarta furmaha taagan idinku hadlasheen ayaan rabnaa qodaxda inaan ka leexinno ayagaan rabnaa inaan jaranjarro u dhigno geedka dhaqso u fuulaan baan rabnaa idinkaan rabnaa inaad gadaal ka soo riixdaan carruurtiinna wiilashaa naga soo horjeeda waxaan leenahay odayaashan hortiinna fadhiyayo xuja idinku yihiin idinkoo dhallinyaro inaad guryaheenna jiiftaan odayaashanna ay furinta taagan yihiin oo qoriga ku jeeniqaarsan yihiin ilaahay agtiisa waad ku doodi doontaan qiyaamaha dalkeenna iyo diinteennu waxay noqdeen gabadh qurux badan oon ehel iyo aqaarib midna aan lahayn dalkeenna aan tusno inay ehel leeyihiin inuu aqaarib leeyahy diinteenna aan tusno inay wiilal ka dhasheen libaaxyaal aynu lahay aan tusno insha allahu tacaala reer busaaro barlankeennu wuxuu yahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen barbarkiinayana gaala nooga soo dhicin insha allahu tacaala intii nadwa cilmiyada iyo kulmada ay la qaadanayeen bulshada deegaanka buusaar ayaa waxaa si qalbi furan u soo dhoweeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada ah qaar ka mid a waxgaradka deegaankaas taala ayaa mahadsan umad dhammaanteed ilaahay subxana watacala ayaan u celinaynaa intaas kadib wixii aad noo keenteen oo caqli cilmi ah oo maaragtay ilaahay subxana watala diintiisa ku sheegay waan ka qaadan gaalana haddii annaga inay maogta ay dhagar noo wado oo wax maleegaysan waa ognahay tasoo joodaanay hadalkiina waxaan u qaadanay si guud insha allahu marka adinkana waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinaynaa shabaab almujaahidiin baan u mahad celinaynaa odayaalka soo maray labada kun oo meel noo soo maray gada soo afmeeray haddana degmada ceelwaaq oo geeska ah nagu soo boodin oo u mahadcelinayna ajir iyo xasanaad allaha idinka siiya waxaanu leenahay jasaakum allahu jasaa intaad noo marteen iyo intaad noo sheegteen waana qaadannay waana ku dhaqanaynaa waan soo dhoweynaynaa si guud baan in soo dhoweynaynaa warkiinina waan qaadanay bilahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan ay hogaaminayeen culimmada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee gado ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay una soo dhoweeyey dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gado guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidmood ka dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga andalus wanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu